haatanna magaalada muqdisho allah u naxariistee waxaa xalay magaalada muqdisho ku geeriyooday ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble oo bilihii u dambeeyey magaalada muqdisho ku xanuunsanaa haddaba warbixin ka hadlaysa geerida ugaaska ayaa waxaa magaalada muqdisho ka soo diray wariyaha v o eda cabdilcasiis barrow allah u naxariistay ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble oo ka mid ahaa dhaqanka soomaalida kuwooda ugu caansan ayaa xalay ku geeriyooday magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ugaaska ayaa maalmihii lasoo dhaafay ku xanuunsanaya muqdisho sida qaar ka mid ee heladiisa ay u sheegeen laanta afka soomaaliga ee v o eda madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble iyo mas-uuliyiin horey xilal kala duwan gaar ahaan kuwa ugu sarreeya dalka ka soo qabtay ayaa qoraallo ay soo saareen waxay uga tacsiyeeyeen geerida ku timid allaha u naxariistee ugaas xasan ugaas khaliife xildhibaan nuur iidow bayle oo ka mid a mudanayaasha baarlamanka soomaaliya ee wakhtigoodu idlaaday ayaa ka waramaya shakhsiyadda ugaaska geeriyooday innaa lilaahi waa innaa ilayhi raajicuun waxaan leenahay allah u naxariisto ugaas xasan ugaas khaliif ugaas roble ummadda soomaaliyeedna sabar iyo iimaan allah ka siiyo ugaaska waxaad iga wartaa ugaaska kaalintiisii hogaamineed ee dhaqan ahaan ummadda soomaaliyeed uu ku lahaa
ugaasku wuxuu ahaa ugaas traditional ah muddo dheerne muxuu ahaa kafac kafac hayey muxuu ahaa soo jireen ugaas ah ilaa labaatan fac ugaas ahaa haddana xilkan hayey muddadii ugu dambaysay oo dhan lix sannadood ayuu ugaaskii ugu dambey ahaa ugaas xasan ugaas khaliif ugaas rooble wuxuu ka tegey family ballaaran oo caruurtiisu ilaa toban ay gaarayaan wuxuu dhalay iyo waxayse dhaleen ilaa toban way gaarayaan maxamed cabdulaahi buraale oo ka mid a dadka aadka u yaqaanay ugaas xasan ugaas khaliif intii uu saldanada hayana dhowr jeer la kulmay ayaa ka waramaya sida dhallinyarada iyo ugaaska ay xiriir u lahaayeen inaa lilah wa inaa ilaahi raajicuun runtii ugaaska wax badan aan ka aqaanay runtii ugaaska markii la duubaayana waan joogay ugaaska wuxuu ahaa ugaas dadka la sheekaysto qof kasta qaabilo waa og tahay qoyska uu ka soo jeedo ugaasku uu yahay waa qoys aaminsan ugaasnimada waana ugaas soo jireenah dhaqanna waxay u leeyihiin mar walba ugaaskii markaas jooga inay ay ku daba faylaan runtii wuxuu ahay ugaas halkii hal adag go-aan adag ugaas aan ka duwan ugaasyada soomaaliyeed runtii ugaas waxyaalaha oo asiga damco ka dhabeeyo aan marna ka laalaabanin xagga bulshada iyo dhallinyarada iyo odayaasha iyo haweenka dhammaan way u sinaayeen runtii wuxuu ahay ugaas soomaaliyeed oo ahay keliya ma ahayn qabiilka uu ka dhashay laakiin wuxuu ahay ugaas soomaaliyeed oo soomaalida isku hayo allaha u naxariistee ugaas xasan ugaas khaliif ayaa xilka saldanada kala wareegay walaalkii ugaas cabdiraxmaan ugaas khaliif ugaas rooble oo ku geeriyooday magaalada beledweyne waxaana uu ahaa ugaaskii labaatanaad ee saldanadan dadka yaqaana waxay ku tilmaameen inuu ahaa nin aqoon-yahana oo hal adag marka loo yimaado go-aan qaadashada marka laga eego xiriirka dowrka dhaqanka iyo siyaasadda soomaaliya waxaa lagu aasi doonaa deegaanka dahra ugaas oo qiyaastii toddobaatan kilomitir u jira magaalada beledweyne halkaasi oo lagu aasay ugaasyadii isaga ka horreeyey cabdicasiis barrow v o a